wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka dahafurtay ololaha daaweynta xoolaha kaasi oo socon doona muddo lix iyo labaatan maalmood ah waxaana uu muddada ololahaasi socdo la gaari doonaa konton kun oo neef oo xoolo nool ah munaasabadda daafurka waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wakiilo ka socday hay-adda sef the jiliran iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maxamed nuur maxamed cabdiraxmaan oo ah ku-xigeenka wakiilka hay-adda sef the jiliran ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya isagoona faahfaahiyey mashruucan iyo hadafka laga leeyahay jildigun keliya xoolo laga daawaya bini-aadminkana si indiracta ah san helan meelaraayuso cunto oo nadiif ah iyo xoolo meelaraayuso caafimaad qaban ku qooyan marka intaasiya brogramkanu ka koobayin sefa jubina keliya mashruuc oo b h a oo emergency keliya ma kala shaqeeyahay saasoo kale mayba wasaaradda kala shaqeeyahayna mashruuc oo performance lero oo african development bank fangareehay mashruuc oo resilience ah oo wasaaraddan ayaa kamid ahtay wasaaradda line ministryga koowaad oo mashruuc silwanka taamga ah wasiirka t b a mahadsanyin intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya mudane sandheere maxamed iftiin oo si toosa u daafuray mashruucan waxaana uu shaqaalaha mashruucaasi fulin doona kula dardaarmay in mashruuca sidii loogu talagalay ay u fuliyaan islamarkaana ay bulshada uga faa'iideeyaan mashruucan mashruucan ama borogaraamkan hadduun anfadhayna daafurshay way ka saabsanyaa kambeen oo daaweyn xoole ah lama kun iyo shan boqoloo qoys oo ugu yaraan ilaa konton kun oo neef la kadaawayaa yaa ka saabsiinya sidaisin la dareertaan xoolaa soomaaliya gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed xoolaa anka badan way dhagaday dadka reer koonfur galbeed xoolana way waaha intaan hadda inta fadheen haraabta ama dhacaan hoola ama hilibshay haaday mise caanidiis haaday ha isticmaalna laankii hilibshay aan isticmaalneen caanidiisa ha isticmaaleen haddii caafimaad angabneenna unudama xanuunkiini yaan nataabadeen wal indhahowaana an hadalaana intaa la ohaay an la hayn haddana yoowa la fada inay la daawey dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha dhakhaatiir lankii inkayeer baajay lanka kala master eyo dhabel baajay inta kala master eyo indiyaarsanu daaweynta xoolaa ama tallaal haadoy ama daaweyn haadoy iyo cudurada ayu nooc oo ka abtirsadaa xoolaa bakadhiyaaw dad korku haay oo noocaas neefka haddii aragaan korku sheega miisku faalla yahay wal oo aan arbiyaysinyiinu wayna diyaaringayeen inay inga deegaan shicibshoo iyo deegaanka bulshada reer koonfur galbeed borgaraamkaagna neenfurinye insha allahu tacaala wayn ilaahay ku rajeeyay inay dhakhaatiirtana way faday oo kala dardaaramo inay waajibaadkii laseen egmadi isaha ku bataan labaatan litaas maalmood oo ah in adeegowga bulshada oo markii horeeba isagan teeganayteen wacyigelintii iyo daaweyntii iyo sadhow oo dadka xoololeyda ah isan anka dhaga nuglaadasaan